dab xoogan oo xalay saqdhexa ka kacay suuqa taywaanka ee magaalada jigjiga ayaa gebi ahaanba baabi'iyey suuqaasi ilaa hadda lama sheegin dad wax ku noqday dabkan balse waxaa jira khasaare hantiyeed oo dabkan uu geystay war ka soo baxay xukuumadda dowladyahanka soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in dabkan uu socday muddo shan saacadood ah islamarkaana ay yimaadeen gurmadyo kala duwan oo ka kala yimid magaalada hargeysa iyo dowladyahanka hiririda dabkan ayaa waxaa keenay in la xakameyn waayo dabaylo xoogan oo jiray habeenkii xalay ahaa waxaana dabka lagu guulaystay goor dambe in la xakameeyo dowladda ayaa sheegtay in dabkaasi ku basbeeleen sagaal boqol soddon iyo laba dukaan hantidii taallay sidoo kalena xukuumaddu waxay sheegtay in la sameeyey guddi baadhitaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi haddaba qaar ka mid a ganacsatada taywaankani ku ganacsan jiray oo aan kula kulannay goobta ayaa idaacadda v o uga warbixiyey dareenkooda iyo siday u dhaceen magacayga waxaa laydhaha xuseen ibraahim warfaah xalay taywaankan dab xun baa ka kacay khasaare aadun baa dhacay dadka meelahan kula waan ka mid ahaa ani meelahan laboo kale iga gubtay qaybtaa kalena waa dhulka la badbaadiyeybu ku jiraa qaybtaa kale dabku guri halkaasu ka kacay markii aan fiidkii nimidnay sidii la sheegayay halka guri halkaasu ka kacay halkaa markii aanu nimidnay aanu isku danay qaybahan inaan badbaadino dabka dabayshaa waday wuu naga xoog watay wadadan kala dhex marisay taywaantaan isku danay inaanu ku joojino aanu ku xakamayno way socon weyday hal dabdamis baa markaa noo yimiday halkaa markaan wadadii ku xakamayn kari weyno gurigaa tallaabay kadib mar dambe cagafyadu noo yimaadeen oo cagafyada magaalada kala badbaadiyey hareeriyada iyo dirnab iyo cagafyo badan iyo dowladda soo tirtay iyo ma yaran ilaa dee afartii dan buu socday laakiin marka hore wuxuu bilaabmay tobankii iyo markii fiid dowladdu waxaan uga baaqanaa wixii laga qaban kare maadaamay masiibadana tahay masiibo heer qarana heer qarana maadaamay tahay deegaanka dowlad deegaanka ka awood badan tahay intee la heer qaran laskaashado ummadda la caawiyaan ayaan ugu baaqi lahaa dowladda ha meheradana dhex taaganay waa meheradaydii dee wakaa meheradii taas u basilbaastay wax hadhay ma leh dharka ragga yaala dharka ragga meherad dharka raggaaba hayd aad u camiran weliba imika intaan arafadii aad usoo safaray ayuu suuquna iska xumaa dee hantidii arafadii iyadoo sideedii taalebo iminka cabaayadaho kale biinkaba lagama firi soodiiba maar wada ahaayeen kabaxa adu dee xaalad culus baa meesha ka dhacday walaahi walaalay hadda waxaan qiyaasi kara ma jirto imika argagax bay xaaladda igu tahay ama anigu waxaan imiday tiyo meesha holcaysaan imiday ayna sakadan iyo sakadani holcayaan ayaan imiday marka markaan arkay aan tiriyey sakadaydi inay tahay arkay khalaas inaa laaw inay la raajcuun baan moogtahay xaaladaydu noqoto ha wax ka soo haray ma jirto waa taha xalay lamaba arki karaynine saaka markaan imidayna dee waa adiga arkaya intii intii dee hantidu taalayba waa intaad arkaysid weeyaan ha dee kolley wallaahi waxa weeya way arkayaan dee dowladdu way arkaysaa dadkii suuba hantidoodii u baaba'day waa la arkayaa dee way u muuqataa sidoo kale waxaa goobta soo gaaray saaka islamarkaana booqday madaxweynaha dowladyahanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo oo bulshada la wadaagay dareenkiisa waxa uuna madaxweynuhu sheegay in arrintan ay tahay masiibo dabiici ah oo keentay khasaare hantiyeed oo badan waxa uuna sidoo kale madaxweynaha u mahad celiyey gurmadadii kala duwanaa ee ka kala yimid magaalada hargeysa iyo dowladyahanka hiririda
si degdega insha alla haddii aan la yidhahay suuqii dib loo dhiso oo si casriga loo dhiso dadkii hantidu kaga gubaytayda madaxdaha ee la gacan qabto maadaama ay ganacsatadeennu yihiin ayaan ka shaqayn doonaa insha alla haddii alla yidhaa marka qalbiga ha la hagaajiyo waana wax aad u wanaagsan maanta waxaa naga baaba'day maal iyo hanti laakiin naf go'day ma jirto maal iyo hantina waan helaynaa tii hore iyo tu la mida markaa qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo dadaal degdegaan geli doonaa shirar degdegana waan qaban doonaa iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo insha allah suuqa dib baa loo dhisi doonaa marka saa isku ogaano intaa hadda maanta hawshu taagan tahayna alaabaha si si maaragtay tartiiba oo aan buuq lahayn ha la kala gurto oo dadka muxuu ahaayey ay dhibaatada soo gaadhay fursadaha loo siiyo wixii hanti u soo hadhay inay qaataan oo ay meelahoodii dhigtaan haddii alle fursadaha loo siiyo arrintaa laga wada shaqeeyo buuq iyo saxmad baan looga baahnaa waan soo dadaalayna waad mahadsan waxaan fursaddan uga faa'idaysanaynaa oo u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii noo soo gurmaday ilaa xalay nala shaqaynayey muxuu ahayey nala joogay gaar ahaan waxaa nala jooga maayarka duqa magaalada hargeysa oo noo soo gurmaday iyo dowladda somalilan oo iyaduna noo soo tacsiyaysa intaa way mahadsan yihiin jazaaka allah waan isku leenahay iyo maamulka harar oo iyaguna nala jooga oo halka maarta nala jooga iyaguna mahadsan yihiin mas-uuliyiin fara badan oo federaalka oo howlo kale u timid oo saaka meesha timidna way jirtaa waxaa kale oo muxuu ahayey dabka kasoo muxuu ahay dhibaatada dhacday iyadana ay nooga soo tacsiyeeyey ku-xigeenka xisbiga barwaaqo maaragtay mudane aadan faarax oo ilaa xalay soo hadlayey axmed shide wasiirka maaliyadda dhammaan mas-uuliyiinteena badanaadkuna dabkan way ka war hayaan wayna soo hadleen wixii gargaaree loo baahanyena way ka geysan doonaan insha allah kaalintooda way ka ciyaari doonaan ogaataantii salaamu calaykum waraxmatullahi barakatu si kastaba ha haatee ilaa hadda lama oga waxa sababay dabkan xalay ka kacay suuqa taywaanka ee magaalada jigjiga walow dowladdu sheegtay in la wado baadhitaano maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga